bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afariyo sagaashanaad ee suuratu naxli waxaanu ku joogaa suuradda aakhirkeeda aayadda boqol labaatan iyo sideed allah waxau ihi subxaanه wlaa تتkhiduu أymaanaكm dklا baynakm fatzila qadm bacda hubutiha wtduuqu الsuءa bma sadadtm can sabiili الlah wlakm cadaab caظiim ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay aayaadkan u horeeya dersigeenna cadamu jacli alwucuudi waalcuhuud wasiilatan lilmakri waalkhiyaana inaan laga yeelan ballamada iyo dhaaraha la gelayo wasiilo iyo sabab laysku khiyaameeyo oo laysku dago walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun bacda hubuutiha waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alxayaatu ayiba nolosha wanaagsan ee adduunyada iyo abaalka wanaagsan ee aakhiro waxa uu ku jiraa fi liimaani waalcamali asaalix man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayibah walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan aladabu fi qiraa'ati alqur'aan wa ihbaatu naskhi fi lqur'aan aadaabta laga doonayo qofka qaari'u lqur'aan ee qur'aanka inuu akhriyo raba oo ah inuu shaydaanka ilaahay ka magan galo si aanu u waswaasin iyo naskhigu inuu yahay wax jiro oo qur-aanka dhexdiisa ku dhaca in aayad aayad ilaahay ku nasakha ama uu ku bedelo faidaa qara'ta alqur'aana fastacid biاllahi min ashayطaani اrajiim ilaa qowlihi tacaala waidaa badelnaa aayata makaana aayati wallahu aclamu bima yunazil qaluu inamaa anta muftarin bal akharuhum laa yaclamuun waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay muhimaة الqur'an اlkariim wacarabiyatuhu watahdiid اlmuftariina calayh muhimadda qur'aanka rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiye ugu talagalay iyo qur'aanku inuu yahay mid ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin iyo qur'aankaas kuwa beeninaya ee ku been abuuranaya ee waxaanu ahayn ku tilmaamaya goodiga iyo waciidka ku soo arooray oo allah waxau ihi subxaanah walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyu wa hada lisaanu carabiyu mubiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in qur-aanka iyagoo ku been abuuranaya ay odhanayaan iyo nebigaba sala allahu calayhi wasalam iyagoo ku been abuuranaya waxaa nebiga qur-aanka baraa qof bani aadama ayay odhanayaan oo waxa weeyaan meelahaasuu ka soo yeedhsadaa oo looga soo akhriyaa maaha wuxuu rabbi ku soo dejiyey oo waxuu meelaha ka soo qaato uu ka soo qorqorto ayay odhanayaan ilaahay waxau yihi markaa lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahada lisaanun carabiyun mubiin ka ay u leexinayaanay leeyihiin hebel baa soo bara waa nin cajabi oon carabba ahayn qur-aankuna waa carabi sidee qur-aan carabiya mid cajamiyihuu u bari karaa nebi carabiya iyo qur-aan carabiya oo lagu soo dejiyey nin cajami oon carabba ahayn baa bara siday suurtagal u tahay oo waxaan suuroobeyn kadib alla waxa uu tilmaamay kuwaas been abuuranaya ee iftiraaga samaynaya waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwaasi inay cadaab iyo goodi adag leeyihiin qiyaamaha wa alla waxau ihi ina aladiina laa yu'minuuna biaayaati illahi laa yahdiihim allahu walahum cadaabun aliim inamaa yaftari lkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illah wa ulaa'ika hum lkaadibuun waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay jazaau lmurtadiina wa sifaatuhum kuwa diinta dib uga laabta cuquubadooda iyo tilmaantooda oo alla waxau uhi man kafara billaahi min bacdi iimaanih ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadab min allahi walahum cadaabu cadiim waxaa la tilmaamay kuwa ka gaalooba alleh intay rumeeyeen kadib ee ridoobay kuwaasi cadaab daran iyo cuquubo culus inay leeyihiin waxaa laga soo reebay qofka lagu khasbay iyadoo laga xoog roon yahay kelimatulkufri inuu ku hadlo iyadoo qalbigiisu iimaanka ku xasiloon yahay kaa lagu cadaabi maayee waa loo cudur daarayaa waxaa kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay jazaau lmuhaajiriina fii sabiili illaah kuwa ilaahay dartii u haajiray abaalkooda iyo dembi dhaafka iyo raxmadda ay helayaan huma ina rabbaka liladiina haajaruu min bacdi maa futinuu huma jaahaduu wasabaruu ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay darbu lmathali liman yakfuru biاlnicma waxaa tusaale cajiiba lagu tilmaamo oo loo soo qaatay cidda nicmadii rabbi ku galladaysta ka gaalowda cuquubada iyo cadaabka helaya wa daraba allaahu mathalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'inah ya'tiiha risquhaa ragadan min kulli makaan fakafarat biancumi illaahi faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kaanuu yasnacuun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala ana alxalaala طayibun walxaraama khabiiثun wa ana altaxliila waltaxriima biyadi illaahi waxdah in ilxukmu ila lilah oo alla waxa u ihi fakuluu mima razaqakum allahu xalaala طayiba washkuruu nicmat allahi in kuntum iyaahu tacbuduun inama xarama calaykum almaytata waddama walaxma alkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi bih kadib ilaahay tabaaraka wa tacaalaa waxa uu tilmaamay in xalaalaynta iyo xaaraantinimayntu xukum alle uu la gaar yahay ay tahay oo cid kale aanay mudnayn inay waxa weeyaan wax xalaalayso ama xarimto oo alla waxa uhi walaa taquuluu lima tasifu alsinatkum alkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay subxaanah sifaatu ibraahiima calayhi asalaam wa wujuubu itibaaci اnnabiyi calayhi asalaam millata ibraahim tilmaamihii nebi ibraahim uu lahaa abulambiyaa wa khaliil اraxmaan iyo waajibnimada nebigeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam ay waajib ku tahay inuu raaco miladii aabihii ibraahim ina ibraahiima kaana ummah qaanitan lilaahi xaniifan walam yakun min almushrikiin shaakira liancumihi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraaطin mustaqiim wa aataynaahu fi ddunyaa xasanah wa inahu fi alaakhirati la min alsaalixiin uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifaa waxaa kaloo la tilmaamay alyahuud wa yowmu sabti wa tahdiiduhum fii dalik nimankii yahuudeed iyo maalintii sabtida ee inay weyneeyaan la amray iyo cuquubada iyo cadaabka loogu hanjabay markay khilaafeen wixii la amray inamaa jucila asabtu cala aladiina ikhtalafuu fiih waina rabbaka layaxkumu baynahum yowma alqiyaamah fima kaanuu fiihi yakhtalifuun kadib suuradda waxaa lagu gebagabeeyey towjiihaatun rabbaaniya linabiyihi muxamadi sala allahu calayhi wasalam wa jamiici adducaati ila allah talooyin dhaxalgala iyo waanooyin muhiim ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u soo jeediyey nebigiisii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam iyadoo rasuulka arrintaa ay ku raacayaan oy kaga dayanayaan ducaaddu dhammaantood udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ilaa aakhiri suura allah waxau ihi subxaanah walaa tattakhiduu ha ka yeelannina aymaanakum ballamadiinna dhaarta lagu adkeeyey horaynu usoo tilmaanno aymaanta waxaa looga cabirayaa cuhuudda iyo ballamada waayo ballankay dhaarku adkayn jireen markaa kol haddii cahdigu uu dhaar koobsaday dhaar lafteed baa lagu tilmaamay waxaana looga jeedaa cuhuudday gelayeen ilaahay waxau idhi walaa tattakhiduu ha ka yeelannina aymaanakum ballamadiinna dhaarta lagu adkeeyey ha ka dhigannina dakhalan ay sababa dakhalin fasaad iyo khiyaano sababteeda ha ka dhigannina fasaadkaasoo baynakum dhexdiinna aada fasahaadinaysaan oo isku khiyaamaynaysaan waynu soo maray dakhal in lagu idlaaqo maa yadkhulu fi shayi walaysa minhu calaa sabiili alifsaadi waalkhadiica shayga wixii soo dhex gala ama la soo geliyo ee aan ka mid ahayn iyadoo lagu fasahaadinayo ama la ysku dagayo ayaa la yidhaha dakhal marka alla waxa uu leeyahay ballamadiinna iyo dhaaraha aad maraysaan markaa ballamaysaan ha ka dhigannina kuwo aad isku khiyaamaysaan oo isku dagtaan sababkeed ha ka yeelannina walaa tattakhiduu ha ka yeelannina aymaanakum dhaarihiinna ama ballamadiinna dhaarta lagu adkeeye ha ka dhigannina dakhalan ay sababa dakhalin fasaad iyo khiyaamo sababteed ha ka dhigannina dhaaraha iyo ballamada baynakum dhexdiinna aa fasahaadinaysaan oo isku khiyaamaynaysaan oo fatazilla waa jawaabu nahyigii walaa tattakhiduu eh oo fatazilla dabadeed ay simbiririxato haddaad sidaa yeeshaan qadamun gommadi ay simbiririxato ama lugi bacda hubuutihaa sugnaanshaheeda dabadeed ay simbiririxato ay tasilla qadamun can ilislaami bacda hubuutihaa calayh markaa dabadeed si aanay u dhicin inay lugi ka simbiririxato islaamkii intay ku sugnayd dabadeed oo diintaba ay dib uga noqoto oo wataduuquu dabeed idinkuna aad dhandhamisaan ay fi dunyaa adduunyada dhexdeedii aad ku dhandhamisaan haddaad sidaa yeeshaan asuu-a xumaan aa ku dhandhamisaan oo cuquuba adduunyada ay idinku dhacdo bimaa sadadtum maadu waa mastariye eh ay bisababi suduudikum jeedsigiinaa jeedsateen sababteeda aada xumaan iyo cuquubo ku dhandhamisaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisii aad ka jeedsateen oo alwafaa'u bilcuhuudi waalaymaan ah jidkii ilaahay ee ballamada iyo dhaaraha inaad oofisaan ahayd jeedsigaa ka jeedsateen markaad ballantii ka baxdeen taa daraaddeed aad cuquubo u dhandhamisaan oo walakum ay idinku sugnaato ay fil aakhirati aakhirana ay idinku sugnaato cadaabun cadaabuu idinku sugnaado cadaabka oo cadiimun weyn waxaa muraadkiiyo ujeeddadu ay tahay macnaha ballamada dadka la gelaysaan ee dhaaraha weliba ku adkaynaysaan ha ka dhigannina oo sabab iyo sallaan ha uga dhigannina dadka inaad dagtaan oo ku khiyaamaysaan ama ku khaladaan oo dadkii markaad ballantii la gasheen ee ballantiinnii ay ku xasilaan ee idin aaminaan ee isdhigtaan dee dabadeed aad kaga baxdaan sidaa ha yeelina ama ballantiinna ha ka dhigina mid dee hawadiinna la socota oo haddii waxaa ku ballan qaadeen iyo wacadkaad marteen idiin dan yahayna aada oofida oofisaan haddii kalena aad kaga baxdaan fatazilla qadamun bacda hubuutihaana waxaa looga jeedaa dee si aanay u dhicin dadkii idin aaminay ee islaamka ahaa markaad ballantii kaga baxdaan inaanay dhicin iyagiina inay islaamnimadiiba ka fidnoobaan oo diintiiba ay dib uga laabtaan oo ay moodaan diintuba inay caynkan tahay dabeed idinkuna aydaan adduunyadana cuquubo ugu dhandhamin aakhirana cadaab darane aanu idinku dhicin intaasiba si aanay u xasilin oo idinku aydaan adduunyada ciqaab ugu mudan oo aakhirana cadaab aydaan ugu mudan oo dadkaasi aydaan diintooda uga fidnayn intaasiba si aanay u dhicin ballanta oofiyo ha burinina alla waxau idhi walaa tattakhiduu ha ka yeelannina aymaanakum ballamihiinna dhaarta lagu adkeeyey dakhalan ay sababa dakhalin fasaad iyo khiyaamo sababteed ha ka dhigannina baynakum dhexdiinna aa fasahaadisaan oo iskhiyaamaysaan oo dabeed fatazilla dabeed ay yacni simbiririxato qadamun gommadi ama lugi ay simbiririxato islaamkiiyo diintii ay ka simbiririxato bacda hubuutihaa ay cala alislaam intay islaamnimada ku dul sugnayd dabadeed aanay ma- markaa waxa weeyaan lugi uga simbiri raxan diintii oo wa taduuquu idinna aad waxa weeyaan markaa dee dhandhamisaan haddaad sidaa yeeshaan assuu'a xumaan aad dhandhamisaan oo cuquubo adduunye ah bimaa sadadtum ay bisababi suduudikum can sabiili illaah jeedsigaad jidkii alle ka jeedsateen sababteeda cadaab iyo cuquubo aad ku dhandhamisaan oo ballantaad buriseen ah jeedsiga jidka alleh waa sadada marka laga dhiga tii laasimka ahayd ee bimacna suduud tii mutacadiga ahayd ee bimacna sadiga ahayd haddii laga macneeyana bimaa sadadtum can sabiili illaahi bisababi sadikum annaasa can sabiili illaah yacni jeedintii dadka aad ka jeediseen ilaahay jidkiisa sababtiisa aydaan markaa idinkuna aada cadaab ku dhandhamisaan oo walakumu idinku sugnaado aakhirana cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn walaa tashtaruu ha ku iibsanina bicahdillaahi ilaahay ballantiisaa gasheen ama ha noqoto ballanta addoommada iyo alla u dhaxaysee takaaliifta iyo awaamirta layna saaray ama ha noqoto cuhuudda addoommada iyo dadka khalqiga u dhaxaysa ee ay ku ballamayaane labaduba waa ballam alle oo waajib uu yahay in la oofiyo oo aan la baajine walaa tashtaruu ha ku iibsanina bicahdi illaah ilaahay ballantiisa ha siisanina oo ha ku iibsanina thamanaa qiimo ama lacag qaliilaa yar mafhuum ma laha oo mafhuumulmukhaalafo looma jeedo wax badan baa siisan kartaan laa qaliilan walaa katiiran laakiin adduunyadoo dhan baa lagu tilmaamaa thamanan qaliilan inay yar tahay oo xasanulbasri waa kii lahaa addunyaa bixadaafiirihaa qaliila markaa ballanta alleh lacag yar ha siisanina waa uun adduunyaha dhaafsanina intay doonto ha leekaatee oo adduunyo aa hesheen darteed ballanta ha u burinina innamaa shayga cindallaahi alla agtiisa ku sugani huwa kaasa khayrun idin khayr badan lakum idinkoo adduunyada idinka wanaagsan in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya maa shayga cindakum ee istaqara wa habata cindakum agtiinna shayga ku sugnaadee adduunyayihi yanfadu waa baaba'ayaa oo baaqi noqon maayo huwa maagaas wamaa ay ladii istaqara wa habata cinda allaah waxa ilaahay agtiisa ku sugnaaday ee ajar iyo abaal ihina baaqin waa kii baaqi noqonayeen weligii baaba'ayn walanajziyanna wallaahi lanajziyanna wallee waanu ku abaalmarin oo waanu ku abaalmarin baa rabbi uu yidhi aladiina akhyaartii sabaruu sabray ee ballamaha oofintooda u adkaysta ee aan burin ajrahum abaalkooda ayaanu ku abaalmarini biaxsani maa shaykii ugu wanaagsanaa baanaanu ku abaalmarin doonaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwo sameeya man ruuxa camilo sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan ruuxa sameeya kaasoo min dakarin lab ah aw unthaa ama dhadig wal xaalna camalka wanaagsan sameeya huwa isagu mu'minun mu'min uu yahay rabbigii iyo rusushaba rumeeyey falanuxiyannahu wallee kaa waanu ku noolayn oo waanu ku noolaynba alla uu yidhi adduunyada xayaatan nolol nolosha oo tayibatan wanaagsan walanajziyannahum wallee waananu ku abaalmarin oo waanu ku abaalmarin kuwa ajrahum abaalkooda biaxsani maa shay kii ugu wanaagsanaa baanu ku abaalmarin kaasoo kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya halkanna rabbi waxa uu ku tilmaamay alxayaatu ayiba waalajru alxasan fi alaakhira nolosha wanaagsan ee adduunyada iyo abaalka wanaagsan ee aakhiro waxaa lagu sababeeye oo lagu saleeyey ama ay ku xidhan tahay nolol wanaagga adduunye iyo abaal wanaagga aakhiro waa aliimaanu waalcamalu asaalix waalmutaabaca kow horta ruuxu inuu muumin yaho u rumeeyo oo iimaan dhaba uu ku toosan yaho uu la yimaad iimaanka markuu la yimaado waa in laga helo alikhlaasu waalmutaabaca oo camalka ilaahay dartii uu samaynayo rasuulkana uu kaga dayanayo sala allahu calayhi wasalam waayo culimmadu waxay yidhaahdaan camalka saalix laguma tilmaami karo ilaa laga helaa alikhlaasu waalmutaabaca oo daahirkiiyo baatinkaba uu ka wanaagsanaado camalku baatinka hoose inuu ka wanaagsanaado oo caqiido saxa iyo iimaan toosan iyo ilaahay dartii camalka loo sameeyo waa toosnaanta baatinka hoose ay naga qarsoonee qalbiga korka iyo daahirka inoo muuqdana uu ka wanaagsanaado camalku oo uu waafaqo hadyigii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo sunnada uu ku salaysan yahay oo aanu bidco iyo baadi ahayn oo sida uu shirki uga nabad galay bidcana inuu uga badbaado labadaa marka laga helo ikhlaaska iyo mutaabacada iimaankuna asalka iyo asaaska ugu horreeya uu yahay markaasaa la odhanayaa camalku waa camal saalixa oo iimaanno ku salaysan oo seeskiisa iimaanka lagu saleeyey ikhlaas iyo mutaabacana ruuxii uu la yimid markaasuu camal saalixa noqonaya markaasaa midhaha laga goosanayaa uu noqonayaa adduunyadana nolol wanaag aakhirana abaal wanaagsan nolol wanaagga adduunyadu maaha ruuxa in adduunyo iyo dollar iyo dirham waxa weeyaan faraqyada looga buuxinayo oo jeebadaha loogu shubayo muraadku sidaa ma aha haddii nolol wanaagga halkan lagu tilmaamay adduunyo fara badan uu yahay nebi moxamed baa noqon lahaa sala allahu calayhi wasalam ka dheefta ugu weyn ka qaata dhaldhalaalka adduunyo laakiin waxaynu ognahay xabiibkeennii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee rabbi u doortay ee hormoodka ambiyada iyo rususha sayidu waladi aadama walaa faqra adduunyadiisu siday ahayd iyo baahida soo martay iyo rafaadka uu adduunyo ku soo maray iyo inuu dhintayba wadircuhu marhuunun cinda yahuudiyin bialaaiina saacan min shaciir inuu adduunyada ka hoyday suubanaheenii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoo diracii ama qalabkii dagaalka uu kaga gaashaamanayey nin yahuudiya agtiisa uu ugu rahman yahay soddon galaan oo heeda oo uu ka daynsaday taasi waxay tilmaan iyo tusaale cad u tahay adduunyadu liidashada ay liidatay aanay qiimo ilaahay agtiisa ka lahayn inuu wax qiimaha hadday leedahay nebi moxamed baa laga dhargin lahaa oo faraqyada looga buuxin lahaa laakinahu ikhtaara maa cinda allah addoon alleh oo waxa weeyaan rabbi uu doortay buu ahaa isaguna ilaahay agtiisa waxay alluu ka doortay adduunyo hadduu doono maka buuraheedaa looga dhigi lahaa dahab iyo dheeman oo dhinac walba waxa weeyaan ka ooli lahayd laakiin qiimaanay lahayn haddaba nolol wanaaggu haddaanay adduunyo fara badan ahayn waa maxay waa tuma'niinatu lqalbi wainshiraaxu sadri waa xasiloonaanta qalbiga iyo laabta ballaadhan iyo nafiska ay nafta iyo yacni waxa weeyaan qalbigu uu degan yahay warwar iyo walbahaar aanu qabin taa weeyaan nolol wanaaggu nolol ka wanaagsanina ma jirto deganaanshaha nafta iyo qabowga qalbiga oo wa idinka arkoo ruuxu wax walba hadduu haysto oo caawa warwar iyo walbahaar dartii labada indhooduu isu keeni waayo noloshii cidhiidhi iyo diiqad bay ku noqonaysaa haddaanu waxbaba haysan laakiin halka uu jiibsadoba uu ku gam'ayana noloshu waa u macaan tahay marka macaankiiyo dhadhankiiyo wanaagga nololeed ee la tilmaamayaa waa deganaanshaha iyo qabowga qalbiga iyo laabta degan een warwar iyo walbahaar qabin taana waxaa helaya un mu'miniinta nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kamaa fii muslimin min xadiidi cabdillaahi bni camar qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqannacahu allahu bimaa aataah alla ilaahay waxaa liibaanoo guusha gaadhay ruuxa hoggaansamee mu'min noqday wax ku filan lagu arsaaqay ilaahayna ku qanciyey waxa uu siiyey wax yar iyo wax weyn wixii soo galaba ku qanacsan een meel kale u hanqaltaagayn walidaalik ayaa culimmada qaarkood ay ka cabireen nolol wanaagga alqanaaca in qalbigu uu qanaaco leeyahay nolol ka wanaagsani ma jirto waayo idaa maa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wamaaliku dunyaa sawaa haddii qalbigaagu qanaaco leeyaho wixii ku soo gala aad ku iimaan qabto adig iyo adduunyo oo dhanka haystaa isku mid baatiina waxba farqiidin ma dhexeeyo bal waxaa laga yaabaa adigu inaad ka nolol wanaagsantaoo ka adduunyada haystaa aanu laba indhoodba isku keenina laga yaabo inuu irbad ku seexanayo marka falanuxiyannahu xayaatan tayiba nolol wanaaggu waa deganaanshaha nafta iyo qalbiga walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ilaahay waxa uu ballan qaaday nolosha wanaagsan ee adduunye marka uu ku noolaysiiyo aakhirana abaal wanaagsan inuu siinayo biaxsan waa afcalu tafdiil jalaalaynku isagu had iyo jeer wuxuu maraa axsanku inuu yahay afcalu tafdiil laysa fii baabihi afcalu tafdiilkan baabkiisii inaan laga macnaynayn oo wasfiga iyo macnaha xusniga uun loo jeedo ee axsanka aan loo jeedin oo muraadka biaxsani maa kaanuu yacmaluun uu yahay uun bixasani maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayeen ee wanaagsanaa in lagu abaalmarin doono kol haddii wanaaggii lagu abaalmariyey axsankuna dee kasii awlaysan oo waa kii ka sarreeyey waxaa kaloo bannaan axsanka in loo daayo baabkiisa lana yidhaahdo xasanku waa waxa iska mubaaxaadka abaalmarin iyo cuquubatoona aanay ku tacalluqin laakiin axsanku waa waxa layna amraye yacni waxa weeyaan sunantiiyo waajibaadka waxyaabaha ma'muuraadka ee sunno iyo waajibba leh ayaa noqonaya axsan oo dee mubaaxa ka wanaagsan markaa kii ugu wanaagsanaa dee waxa soo gelaya sunantii iyo waajibaadkii waana dee awaamirtii addoommada la faray ee ay ka soo baxeen hadday tahay calaa jihati alilzaam iyo haddaanay ahaynba faral iyo sunnaba allah waxau ihi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani alrajiim faidaa qara'ta markaad akhrida nebi muxamedow iyo ruux kastooo mukhaatabowba alqur'aana qur'aankii markaad akhrido fastacid magan gal haddaba qara'ta waa ficil maadi oo dee haddaad akhriday waabaad akhridaye magangelyadana waxaa la doonayaa qiraa'ada bilowgeeda eh dee maadigani waa bimacna almudaaric idaaduna waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan waa wax soo socdoonad weli samayne muraadku waxa uu noqonayaa faidaa qara'ta ay faidaa aradta an taqra'a alqur'aana marka aad mukhaatabow doonto inaad qur'aankii akhrido fastacid magangal billaahi ilaahay magangal oo min ashaytaani shaydaanka xaggiisa ka magangal shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey rajiimku waa min alrajmi oo liannahu rujima billacni waxaa sida dhagaxda yacni loogu ganoo loogu dhagxiyey oo lagu dhuftay dee lacnad oo naxariista rabbi in laga durkiyey ah marka shayddaankaa la fogeeyey ee nacdasha lagu rajmiyee la durkiyey ee malcuunka ah sharkiisa ilaahay ka magan gal innahu shaydaanku laysa lahu sultaanun cala aladiina aamanuu ama waxaad tidhaahdaa innahu ina alamra waasha'na waayo arrinkiiyo xaalku wuxuu yahay laysa ma ahaanin oo lahu shaydaankaa uma sugnaanin oo sultaanun wax xoog ama xujiyi uguma sugna ama ku-dirnaan uu ku dirmi karo si uu u duufsado uguma sugna cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey oo wa calaa rabbihim rabbigoodun korkiisana yatawakkaluuna tala saaranayey macnaha laysa lahu qudratun calaa xamlihim cala aldunuubi waalmacaasi aw laysa lahu xujatun calaa maa yadcuuhum ilayh ama awood uma laha uu ku duufsado kuwa ama xujo uu ku qanciyo oo uu ugu caddeeyo xaqnimada wuxuu ugu baaqayo heli maayo oo hore waataynu usoo tilmaannay sultaan yacni sultadu inay shamlisanayso alquwatu waalxuja waayo labadaba nooc xooga oo muquuninaa ku jira oo qofka xujada haystaana qofkaan haysan dee waa muquuninaya sida ninka suldaankii awoodda lihi qofkaan awoodda lahayn u muquuniyo dee awoodduna sideedaaba dee qofka wuxugu muquunin karaa xujaduna qofka waa muquuninaysaa sida xoogguba u muquuniyo markaa sultaan jamalku siduu tilmaamayo waxaa looga jeedaa masdarun bimacna tasallut yacnii inuu ku dirmo oo uu xoog ku duufsado ma helayo uma sugno oo ma tamakunayo innahu shaydaanka laysa lahu uma sugna ama innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay laysa lahu shaydaanka inaanu u sugnaanin sultaanun awood uu ugu dirmo oo uu ku duufsan karo cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey iyo xujo uu ku qancin karaa toona kuwaasoo waa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakkaluuna tala saaranaya maqsuudku waxa weeyaan uun kuwa awood uu ku lumiyo iyo xujo uu ku qanciyo midna uma sugna innamaa sultaanuhu awooddiisu waxay ahaatay uun ama ku dirankiisa uu ku dirmayo kuwaasee uu duufsanayo yacnii tasalludkaa iyo ku dirnaantiisaasi waxay ahaatay uun cala aladiina kuwii korkooda yatawallawnahu isaga saaxiibka ka dhiganayey iyo waladiina kuwa hum iyagu bihi ay billaahi alla mushrikuuna cibaadadiisa cid kale la wadaajinaya ama bihi bisababi waswasatihi ama shaydaanka waswaaskiisa sababtiisa mushrikuuna kuwa ilaahay ugu shariig yeelaya ahaa marka macnaha tasalludka cidda uu ku dirmayo ee uu duufsan karayuu awood u helayaa waa kuwan macnuhuna maaha dee foodduu soo qabto xoog buu ku soo kaxaystaye waa iyaga daciifnimadooda uu ku duufsan karo kuwan aan diinta lahayn unbuu helayaa weeyaan macnihii muraadka innamaa sultaanuhu awooddiisa uu wax ku hallayn karo ama ku dirnaantiisa uu ku dirmayo si uu u duufsadaa cala aladiina kuwii korkooduunbuu ahaaday yatawallownahu isaga saaxiib ka dhiganaye soo dhowaysanayey iyo waladiina kuwii korkooduunbuu ahaaday hum iyagu bihi ay billaahi alle mushrikuuna cibaadadiisa cid kale la wadaajinayey bihi damiirka allah buu u celinayaa suyuudi waidaa baddalnaa markaanu beddelnaa alla uu yidhi aayatan aayad oo makaana aayatin aayad kale meesheed aan ku beddello waa macnaha aayad markaanu aayad ku nasakhno waa naskhigii qur-aanka dhexdiisa dhacayay ee halk inagu soo maray dee suuratulbaqarana bilowgii maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha allah waxau yidhi markaa waidaa baddalnaa markaanu beddello aayatan aayad makaana aayatin aayad kale meesheed aan ku beddello oo aayad aanu nasakhnoonu mid kale ku nasakhno walxaalna aanu sidaa samayno allaahu alle aclamu uu u ogaal badan yahay isagu bimaa yunazilu waxa uu soo dejinaya rabbi qaaluu waxay odhanayaan mushrikiintii innamaa anta waxaaduun ahaatay muxamedow muftarin mid been abuuranaya unbaad ahaatay oo adiguunbaa maantana hadalna odhanaya berrina ku kala noola imanaya bal iskaba dhaaf nebigu inuu been abuurto waxbama been abuuranaya e aktaruhum badidoodu laa yaclamuuna garan maayaan naskhiga iyo axkaamta shareecada ee rabbi uu isku beddelaayo qul waxaa tidhaa nebi maxamedow nasalahu waxa soo dejiyey qur'aanka ruuxulqudusi dahirnaanta ruuxdeedii ayaa soo dejisay oo malaku jibriil ah waa min baabi idaafati almawsuufi ilaa sifatihi bimacna aruux almuqadasaa loo jeedaa ruuxdii la dahiray qul waxaa tidhaa nebi maxamedow nasalahu waxa soo dejiyey qur'aanka ruuxulqudusi dahirnaanta ruuxdeedii ay ruuxu lmuqadas ruuxdii la dahiray oo jibriila calayhi salaam baa qur-aanka soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisa ayaanu ka soo dejiyey oo bilxaqi xaq baanu ku soo dejiyey maxaanu u soo dejiyey oo xikmaddu ay tahay liyuthabbita si uu ugu sugo qur'aankaa uu soo dejiyey aladiina kuwa aamanuu rumeeyey kuwa mu'miniintaee qur'aanka rumeeyey iimaankooda si uu ugu sii sugu ugu sii siyaadiyo iyo wa hudan waliajli hudan iyo hanuun dartii ayaa qur-aanka uu soo dejiyey wa bushraa bishaarayn darteed lilmuslimiina kuwa hoggaansanee rabbi rumeeyey loogu bushaaraynayo janno iyo wanaag marka waa muhimadii qur-aanka loo soo dejiyey tahbiidkiiyo hidaayadiiyo bishaaradu wa muhimatu lqur'aani alkariim wa carabiyatuhu wa tahdiidu lmuftariina calayh yacni qodobkaa markaynu soo tilmaamanay dee muhimadda qur-aanka ee aayaadkani ay tilmaameen aayaddanaa caddaynaysa oo waa waxyaabihii loo soo dejiyey wax ka mid ah tahbiidka iyo hidaayada iyo bishaaradu alla waxau ihi walaqad naclamu wallaahi laqad naclamu waanu ognahay annahum iyagu kuwan gaaladii yaquuluuna inay odhanayaan inamaa yucallimuhu nebiga qur-aanka waxa baraya uun basharun qof bani aadam unbaa baraya ilaahay waxau ihi lisaanu ladii kii afkiisa yulxiduuna ay u leexinayaan ilayhi xaggiisu acjamiyun waa cajami carabba ma aha wa haadaa qur-aankana lisaanun waa af ama luqo luqadaasoo carabiyun af carbeed oo carabi ah carabigoo mubiinun cad oo fasaaxo badan oo wax walba caddayn og macnuhu markaa waxa weeyaan dee fa kayfa yucallimuhu acjamiyun kol hadduu nebigu carabi yahay kol haddii afka qur-aanku ku soo degay carabi uu yahay nin cajami oon carabba ahayn carabina an aqoon siduu u bari karaa waa mustaxiil waa ma dhacdo wax suurtagala ma aha alla waxau ihi ina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwaan rumaynayn laa yahdiihim allaahu ilaahay ma hanuuninayo walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya innamaa yaftari waxa abuurta uun alkadiba beenta aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwaan rumaynayn unbaa beenta abuurto iyagu samaysta wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alkaadibuuna kuwa been sheegaya waa un iyaga allah waxau idhi man axadka ama cidda kafara ka gaalooba huwa manku billaah allaah cidda ka gaalowda min bacdi iimaanih iimaankiisa dabadii axadka alle ka gaalooba falahu cadaabun cadiim waxa weeye man sidaynu in badan soo maray mar ismu ishaaro jamaca u noqonaya mar damiir mufrada u noqonaya mar damiir jamaca u noqonaya mar walba waad la socon oo haddii xagga lafdiga la tixgeliyo damaa'irta mufrad baa laga dhigaa haddii xagga macnaha ee jamacee cumuumka ah yani waxa weeyaan la eegana damaa'ir jamaca loo celinaya waayo man lafdiguna waa mufrad macnahana waa ka jamac oo cid alla cidda arrinkaa ku dha yacni la timaada ayay ku dhacaysaa marka man axadka kafare ka gaalooba billaahi alle ka gaalooba min bacdi iimaanihi iimaankiisa dabadii ruuxa rabbi ka gaaloobee ridoobee diinta dib uga noqda jawaabka usoo qadaroo ey falahu cadaabun cadiim oo haddii manta shardiyo laga dhigana oo ku kastoo ka gaalooba alleh iimaankiisa dabadii dee falahu cadaabun cadiim waa jawaabkii shardiga haddii mawsuul laga dhigana waa mubtadee waa khabarkii oo dee man axadka kafare gaalooba huwa axadku billaah alle ka gaalooba min bacdi iimaanihi iimaankiisa dabadii dee falahu cadaabun cadiim cadaab weyn baa u sugan oo u mudanaya jawaabka aynu soo qadaray haddaynu shardiyo ka dhigno ama khabarkaynu soo qadaray haddaynu mawsuul mubtada'a ka dhignona daalligiisu waa jawaabta waa khabarka dambe walahum cadaabun cadiim cadaabun cadiimun taasaa daalli oo tusinaysa taa horena waxaa laga xadfay muqadarkii inuu yahay falahu cadaabun cadiim alla waxau yihi markaa ilaa man ukriha ilaa man mid mooyaane kaasoo ukriha lagu khasbay ay cala talafudi bikalimati alkufri fatalafada bih sida uu jalaaleynku soo qadarayo axadka lagu khasba mooyaane kelmad gaalnimo inuu ku dhawaaquu ku hadlo dabeed ku hadlay kaa mooyaane walxaal qalbuhu qalbigiisuna mutma'inun uu ku xasiloon yahay biliimaani iimaanka waxaa laga soo reebay axadkan mantaa horaa laga soo istisnoodoo laga soo reebay oo ruuxa gaalnimo ku dhaca ama ku hadla ama sameeya isagoo ictiqaadsan oo ridoobay oo qalbiga yacni iyo qaalabkiisuba gaalnimada ay galeen dee kaasi hoygiisu waa cadaabun cadiim waxaase laga soo reebay ka isagoo qalbigiisu iimaan ku xasiloon yahay afka baarkiisa lagaga khasbay erey gaalnimo inuu ka yidhaahdo isagoo mukraha mukrahana culimmadu waxay yidhaahdaan ikraahu horta waa min mawaanici alkufri oo laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi waa qaacidu cid kastoo erey gaalnimo ku dhacday gaalnimadii kumay dhicin macnaha waxa suurowda ruuxu isagoo gaalnimo ku dhacay ku hadlay ama sameeyey oo ka xasishay gaalnimo inaanu kaafir noqon baa suurowda oo gaalnimada uu kaga baaqsado waxyaabo ka mancinaya inuu gaaloobo waxyaabaha gaalnimada uu ku dhacay ka baajiyo ruuxa inuu kaafir noqdo waxaa ka mid a dee alikraah waabuu khasban yahay qofka ikraahana waxaa loo shardiyaa alikraahu lmulji ikraah markaa xaqiiqi oo ku khasbaya waxa inuu sameeyo haddii kale naftiisu halkaa ay ku baxayso o ku baaba'ayso oo meesha waxaa ka baxaysa haddaad sidaa yeeli weyda sidaasaa kugu dhici doonta maaha mulji waayo warba uma haysid adiga iyo isaga mid gaadhi laakiin ikraaha muljigii waa waxa markaa lagu hayo qori baaba lagu hayaa cabaysan oo keebkiiyo wax walba la hayo in lagu rido unay hadhay markaasaa la leeyahay dheh haddii kale wallaahi xabaddaa waan kugu dhufan dee waa ikraah mulji ah naftiisa si uu u badbaadiyo way u bannaan tahay gaalnimada inuu ku dhawaaqo waa ruksa waxaana culimmadu yidhaahdaan dee waxaa jirta rukso iyo casiimo oo ruuxa casiimada go-aanka adag qaata dadku dee isku sabir maahe dee waa arrin saxa oo xataa hadduu ku dhimanayo yidhaa ku dhawaaqi maayo waa casiimaa la yidhaha waa go-aan adag laakiin waxaa jirta ruksa oo waxaa loo fasaxay inuu waxa weeyaan ereygaa gaalnimada odhan karo si uu naftiisa u badbaadiyo way u bannaan tahay marka kaasaa laga soo reebay waxaa halkan markaa culimmada tafsiirku ay ku soo arooriyaan xadiidkii camaar ibnu yaasir intuu nebiga u yimid camaar ayuu yihi yaa rasuul allah waan halaagsamay maanta kamay zuulin inay cadaabaan ilaa gaalnimo aan ku hadlay markaasuu yihi kayfa tajidu qalbak camaarow qalbigaaga iyo uurkaaga sideed ka helaysaa markaasuu yihi mutmainan biliimaan dee iimaan buu ku xasiloon yahay qalbigaygu nebigu waxau yihi in caaduu facuud haddaba hadday kugu soo noqdaan adna ku noqo macnaha wuxuu tilmaamayaa way kuu bannaan tahay naftaada inaad ku badbaadiso erey gaalnimo xataa haddaad ku dhawaaqayso marka ikraahu waa min mawaanici alkufri oo waxyaabaha qofka gaalnimada ka baajin kara jahligaa ka mida khata'aa ka mida qofku inaanu u badrheedhin ninkii waxa weeyaan allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk waa kelimo kufri laakiin maxaa ka baajiyey dee akhta'a min shiddati alfarax umuu badrheedhine way kaga dhacday wuxuu doonayay inuu idhaha allaahuma anta rabbii wa ana cabduk ta'wiilkaa ka mid a marka waxyaabo mawaanicaa jiro ruuxu haddii uu ku dhaco gaalnimadii ka baajin karta laakiin dee khawaarijtu iyagu mawaanic iyo shuruutoona ma yaqaanaane waa un kufri oo kufri ma tahay markaaba way kugu xukumayaan cayntaada alla waxa uu yidhi man kafara axadka ka gaalooba billaahi alle min bacdi iimaanihi iimaankiisa dabadii ay falahu cadaabun cadiim cadaab weyn baa uu leeyahay ilaa man mid mooyaane kaasoo ukriha lagu khasbay ay cala talafudi bilkufri fatalafada bihi inuu gaalnimo ku hadlay lagu khasbay oo ku hadlay mooyaane wal xaalna sidaa sameeyey qalbiguhu qalbigiisu mutma'inun uu ku xasiloon yahay biliimaani iimaanka oo isagu gaal ma aha cuquubo iyo cadaabna mudan maayo walaakiin ha yeeshee man axadka sharaxa ku ballaadhiya bilkufri gaalnimada sadran xagga laabta iyo qalbiga ruuxa laabtiisa iyo qalbigiisa gaalnimo ku ballaadhiya ee isagoo raalli ka ah gaalnimo gala oo qalbigiisu u qaatay gaalnimada fa calayhim kuwaa korkooda waxaa qadabun cadho min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay walahum waxaana u sugnaaday kuwa cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn daalik ay daalika alcadaabu xaasilun cadaabkaa lasoo tilmaamay wuxuu ugu dhacayaa biannahum bisababi annahum iyagu istaxabbuu inay door bideen darteed baa cadaabkaasi ugu dhacay alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay ay ka door bideen oo ka jeclaadeen cala alaakhirati noloshii dambe ee qiimaha iyo qadarka badan lahayd iyo wa ana allaha wa biana allaha in alle laa yahdiya aan u hanuunin alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa tabaca allaahu ilaahay u daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda iyo wa samcihim maqalkooda iyo wa absaarihim aragyadooda wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alghaafiluuna kuwa moogan ee diintaba aan waruhayn ah laa jarama ay xaqan waxa hubaalah annahum iyagu fil aakhirati aakhiro dhexdeeda hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaare inay yihiin uma ina rabbaka dabeed rabbigaa nebi muxamedow lagafuurun raxiim innada khabarkeeda waxa daalli u ah oo tusinaya lagafuurun raxiimun innada dambe khabarkeeda markaa khabarka innada dambe ee lagafuurun raxiimun wuxuu tusinayaa innada horena khabarkeeda loo qadaraya inuu yahay lagafuurun raxiim macnuhu markaa wuxuu noqonayaa markaad khabarka innada hore khabarkeeda usoo qadarto uma ina rabbaka dabeed rabbigaa nebi muxamedow lakafuurun kii u dembi dhaafis badan weeyaan raxiimun ee u naxariisanaya liladiina kuwii haajaruu hijrooday ilaahay dartii uga hijrooday make ee madiine u hijrooday min bacdi maa futinuu intii la fitneeyey dabadeed ay cudibuu buu jalaaleynku odhanaya markii la dhibaateeyey ee la dhibay dabadeed ee dhibaatadiiyo cadaabka lagu sameeyey darteed kelimada gaalnimada ay ugu hadleen uma jaahaduu dabadeed jihaaday oo wa sabaruu sabray jihaadkiiyo hijradiiba ku sabray inna rabbaka rabbigaa min bacdihaa fitnadaa la fitneeyey dabadeed ee markii ay cadaabeen gaaladu gaalnimo ay ku dhawaaqeen dabadeed lakafuurun rabbigaa waa mid u dembi dhaafis badan kuwaa raxiimun oo u naxariisanaya oo macnaha wixii ka dhacay gaalnimo iyadoo la cadaabayo awood iyo itaal aanay lahayn oo loo xoog sheegtay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka dhaafay oo dee waa ikraahii ahaa min mawaanici alkufri ilaahay waa ka dhaafaya markaa oo u qaban maayo alla waxau ihi yowma taatii kullu nafsin wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalinta taatii ay iman doonto kullu nafsin naf waliba yacnii naf dhammaanteed ay iman doonto tujaadilu xaal ay ka doodayso can nafsihaa nafteeda ay ka doodayso ama tujaadilu iyadoo ka doodaysa naftaasi can nafsihaa nafteeda ay ka doodayso oo teeduun ay u dacwiyeyso tu kale aanay daniyo muraadka lahayn wa tuwafaa waa loo dhammaystiri doonaa kullu nafsin naf dhammaanteed waxaa loo dhammaystiri maa camilat ay jazaau maa shay abaalmarintii baa loo dhammaystiri kaasoo camilat ay samaysay wal xaal baana loo dhammaystirayaa hum iyaga dadkii ama nufuusta laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oon waxba laga duudsiyeyn oo wanaag ay sameeyeen aan laga duudsiyeyn xumaan aanay samaynna aan loo xambaarinayn waxaa damiirka jamacaana hum loogu celiyey nafsadu iyadoo mufrada cumuumka laga fahmay kullu nafsin oo bimacna nufuus wal anfus ah kol haddii kullu cumuuma la geliyey halkan rabbi waxa uu ku tilmaamay aakhiro marka la tago nin walba tiisii u dacweeyaayo tu kale xasuusanba maayo waayo waa yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih waa maalinta ruuxu ka cararayo walaalkii hooyadii iyo aabbihii ooridiisii iyo ubadkiisii nin walba waxaa u sugnaaday arrin isaga deeqay oo ku fillaaday nin walba tiisaa cuslayso tu kalaba taaguma hayo taasi markaa waxay inagu dhiiri gelinaysaa maanta cidna ha u dembaabin oo darteed dulmi ha u gelin naftaada badbaadi taadaa kugu filan maalinta qiyaame eh qabiil ha u dembaabin urur ha u dembaabin dowlad iyo shicib midna ha u dembaabin naftaada adigu daryeel waayo waxa kaa horaysa nafsii nafsii qofka caqliga li taasuu ku talagelayaa tu kale waxba kama gelin wa daraba allah ilaahay waxa uu ka yeelay maalan tusaale qaryatan magaalo darabada sidayna soo martay in badan marna bimacnaa jacalo laba mafcuul bay qaadataa marka jacalo markaynu ka dhigno maalan waa mafcuulu haanigii oo lasoo hormariyey qaryana mafcuulu awalkii oo dib dhacay oo macnuhu wuxuu aha wadaraba allaahu qaryatan baa alla ka yeelay maalan tusaale lagu waantoobo wax lagu qaato haddii laga dhigo bimacnaa bayanana dee bayani waa hal mafcuulun ee ta dambe waa laga bedeli oo wadaraba allah alla wuxuu ka yeelay wuxuu caddeeyey dheh maalan tusaale qaryatan buu caddeeyey wa daraba allaahu alla wuxuu ka yeelay maalan tusaale wuxa rabbi ka yeelay qaryatan magaalo ayuu tusaale rabbi ka yeeloo ku tilmaamay magaaladoo kaanad ahaatay hiya magaaladu aaminatan mid nabad ah taasoo mutma'innatan xasiloon magaaladaasoo ya'tiihaa uu yimaado risquhaa risiqeedu raqadan xaal uu yahay mid ballaadhan oo waasaca min kulli makaanin meel walbana uu uga yimaado oo fa kafarad dabeed ay ka gaalowday magaaladaas ilaahay sidaa u sameeyey ay ka gaalowday biancumi illaah ilaahay nicmooyinkiisii ay ka gaalowday diin iyo duunyaba fa adaaqahaa dabeed magaaladaa uu dhadhansiiye allaahu alleh libaasaljuuci gaajada dharkeedii iyo walkhawfi cabsida dharkeedii bimaa bisababi maa shay sababkiina uu ku dhadhan siiyey kaasoo kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwa sameeya waxaa kaanuu waawuljamaacaha loogu celiye waayo qaryada ayaa muraadku yahay ahluhaa dadkii degaankaee ku noolaa ee ahlu qarya kuwa la cadaabaya dhibaatada ku dhacaysaa dee waa dadkii degaanka deganaa alla waxau idhi walaqad jaa'ahum kuwaa waxa u yimid magaalada ehelkeeda waa ree maka eh rasuulun rasuul baa u yimid rasuulka oo minhum iyaga ka mida waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen nebi moxamed iyagoo garanaya oo aqoonsan bay haddana beenintiisa u badheedheen fa akhadahum dabeed waxaa qabtay alcadaabu cadaabkii adduunyaa qabtay oo alkhawfu waaljuuc cabsi iyo caydhnimo iyo baahi ah walxaal baa cadaabka adduunya qabtay hum iyagu daalimuuna kuwa dulmi fale ay yihiin oo diintii ka baydhay haadihi alqarya culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waa uun tilmaan loo jeedo cid alla ciddii sidaa samayso oo kale laakiin sida saxiixa ah ee waxa weeyaan ibnu cabbaas iyo ardaygiisii mujaahid iyo jumhuurulmufasiriinba ay ku tageen imaamu shinqiidina uu rajaxayo qaryadani waa maka inay maka tahayna waxaa tilmaamaya sifaadka halkan lagu sheegay waa sifaadkii ree maka waayo maka iyadoon biyo baatoona aan lahayn baa ilaahay arsaaqadda wuxuu uga keenay min kulli makaan oo ilaahay waa kii lahaa awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay risqan min ladunna miyaanaan makansiinoonaan gacanta u gelin xaram nabadgelyo oo aamin ah oo loo soo xambaaro oo loo keeno wax walba midhaha ka soo go-ee adduunyada ka baxa iyadoo aannu iyaga arsaaqayno oo arsaaqid agtayada ka ahaatay darteed aannu sidaa u samaynayno awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhaطafu annaasu min xawlihim afa bilbaatili yu'minuuna wa binicmati illaahi yakfuruun aayaddaa kalena rabbi waxa uu ku lahaa miyaanay araga ma aanay ogeyn inaannu xaramka ka yeellay mid lagu nabadgalo oo aamin ah iyadoo dadka hareerahooda laga dafayo oo qofku mar alle markuu xuduudda xaramka ka baxo naf iyo maaltoona aanu u nabadgelayn ayaa haddana inta xuduudda xaramka uu ku jiro ninku aabbihii kii dilay hadduu arka aanuu far ku fiiqayn waa xurmo alla u yeeliyo haybad uu quluubta addoommadiisa u geliyey ma baatil iyo waxaan jirin bay rumaynayaan nicmada allana miyay ka gaaloobayaan oo dafirayaan marka sifadan amniga iyo arsaaqadan ballaadhan waxaa lahaa waa maka iyo ehelkeeda dabeed nicmadii waa ka gaaloobeen ancum waa jamcu nicma ayaa ancum lagu jamciyey nicmooyinkii allee faraha badnaa tu diineed iyo tu adduunyaba tii diinta waa ka gaaloobeen oo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo yaqaaneen runtiisa iyo ammaanadiisa markii loo waxyooday waa ka gaaloobeen oo waa diideen oo inay rumeeyaan nicmadii nebi moxamed gaalnimay ku doorsadeen alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufraa wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar waxaa kalooy ka gaaloobeen nicmadii adduunyo oo nabadgelyada iyo nolol wanaaggiina waa ka gaaloobeenoo ilaahay ugumay mahadniqina waa waa dafireenoo waa diideen markay nicmadii ku doorsadeen dembi halkay ilaahay kaga caabudi lahaayeen waxaa loogu beddelay waxay haysteen cagsigiisii waayo ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim saynu horeba usoo maray dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowm xataa yugayiruu maa bianfusihim marka waxaa loogu bedelay gaajadii waxaan u jeedaa nolol wanaaggii gaajaa loogu bedelay iyo baahi oo abaaro toddoba sannadood ku sugnaa oonay ka zuulin kuwii nebi yuusuf xilligiisii dhacay oo kale ayaa lagu salliday ilaa ay caleynta geedaha iyo bakhtiga ay cuneen waxaa lagu salliday cabsi oo nebigu saraayaadkii iyo ciidamadii uu dirayey ayaa naf iyo maalba ay uga aamin noqon waayeen oo ay ka cabsoonayeen waxaa laga cabiray baahida iyo cabsida fa adaaqaha allaah dhadhan siin libaasa aljuuc dhar la xidhay marka culimmadu waxay yidhaahdeen alidaaqatu min addaakhil wallibaasu min alkhaarij wa hada gaayat alcadaab dhadhansiintu waa xagga gudaha oo qalbiga iyo waxa weeyaan gudahooga waa ka dhandhamiyeen qadhaadhka iyo cuquubada iyo culayska cadaabka ah libaaskuna waa min addaahiro korkoodana cuquubadiiyo cadaabku waa ka soo ifbaxay cadaabka qaayadiisa ugu sarreeya ama halka ugu dambaysee uu gaadhaana waxa weeye ruuxa kor iyo kalba inuu ka dhammaystiro waxba aan uu dhaafin waana ta nimankan ku dhacday arrintani haddaba ree makaha ku soo aroorto laakina alcibrata bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab cibradu waa lafdiga caamka ah ee sababtuu ku yimid yacni arrinkan ama aayaadkan qur-aankii ma aha marka waxay arrintani ku rumoobaysaa cid kasta oo sifadan samaysa waxaa cabsi looga qabaa kuwaa wixii ku dhacay inuu ku dhaco walidaalika ummadda islaamka ah ee sideennoo kale deganaansho iyo nolol wanaag haysataa haddaanay diintooda ku fara adaygin oo ay dembaabaan oo dulmi ay falaan waxay halis ugu yihiin ree maka wixii ku dhacay inuu ku dhaco waayo dee kama khayr badna dadku hadday sidoodii oo kale sameeyaan wixii kuwaa ku dhacay unbaa iyagana ku dhici waayo waa sunnat ullah fii man qablana walan tajida lisunnati illaahi tabdiila waa sunno ilaahay oo soo jireenoo rabbi hore u jideeye oo aan doorsoomayn ciddii wanaagga dembi ku bedesha inuu ka daadinayo waxay haysatee wanaaga marka taasaa waajib ku ah oo gaar ahaan degaankeennan iyo dowladdeennan iyo dhulkeennan aynu joogno ee nicmo badan lagu haysto maanta waxaa dembi iyo dulmi iyo dhibaatooyin iyo macaasi dhacaya haddaan laga hortegin oo aan wixii xumaha wadaa gacanta laga qaban oon la odhan waar ka joog dowlad iyo shicibba oo dulmiga iyo dembiga la ysku eego waxaa ka dhalan doonta walciyaadu billaah ilaahay kama yeele eh waxaa suurtowda inay ka dhalato waxa la haysto in lagu bedelo cagsigiisa oo nabadda cabsiye ay beddesho maciishadda iyo nolol wanaaggana nolol adag iyo waxa weeyaan baahi ay beddesho ayaa suurtagal ah markaa dadku waa inay ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga baqaan diintooda iyo taacada rabbi oo dembiga iyo dulmiga ay ka dhowrsadaan oonay ku dhicin fakuluu mima rasaqakum allahu xalaala ayiba washkuruu nicmat allahi in kuntum iyaahu tacbuduun allah waxau ihi subxaanah fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna kaasoo rasaqakum allaahu alla uu idinku arsaaqay xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaasha oo tayiban wanaagsan washkuruu ilaahayna uga mahadnaqa nicmat allaah ilaahay nicmada uu korkiinna ku galladaystayna rabbi ku mahadiyo uga mahadnaqa waa in kuntum haddaa ahaateen iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaya inamaa xarama waxa uu xarimay uun rabbigiin oo calaykum korkiinna uu ka xarimay almeytata bakhtiga iyo wadama dhiigga waa kii saa'ilka ahaa ama dareeraha ee qulqulaya aw dama masfuuxa walaxma alkhinsiir iyo doofaarka hilibkiisa ayaa rabbi idinka xarimay iyo wamaa kiibaa alla idinka xarimay uhilla loogu dhawaaqay markii la gowracayey ligayri illaahi alle ay ligayri ismi illaah ilaahay magaciisa waxaan ahayn loogu dhawaaqay bihi ay bidabxihi gowriciisa iyo kii markii la gowracayey magaca ilaahay waxaan ahayn loogu dhawaaqay bismi laata walcuza ama aw hebel iyo magacaan kale bakti buu noqonayaa kol haddaan bismillaahi la odhanee magac kale loo qabtay waxaa kaloo bakti noqonaya wamaa uhilla ligayri illaahi bih macnaha wixii loo gowracay ilaahay kayrkii allah waxaan ahayn wixii loo gowracay iyadoo lagu weynaynayo oo haddaad doonto bismillaahi ba dheh laakiin haddaad awhebel ama shaydaan ama balaayo kale waxaan alla ahayn haddaad u niyootay neefka inaad u gowracayso ood ku weynaynaysa alla cidaan ahayn bakti buu noqonayaa waman dabaxa ligayri illaahi faqad ashrak dabxigu waa cibaado ilaahay in loo badhax tiro ay waajib tahay oo cid kale wax looma gowrici karo marka lababa waa mamnuuco ilaahay cidaan ahayna loolama niyoon karo magacanka alla ahayna laguma gowrici karo oo walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi calayh waxba ha ka cunina baa la yidhi waxaan magaca alle lagu xusin ee wax kale lagu xusay alla waxau idhi faman idura qofka haddaba loo dhibaato geliyo oo baktigan iyo waxaan la xarimay qofka loo dhibaato geliye nafi u qabato waa daruura hayra baaqin isagoon waxa weeyaan dulmi falayn oon gardaroonayn walaa caadin oo aan xadgudbayna ruuxa haddaba bakhtigaa la xarimay loo dhibaato geliyo ee daruuriya nafi u qabato isagoon dulmi falayn oon gardaroonayn oo aan xadgudbayna hayra baaqin macnaha waxa weeyaan dee inaanu daruuro la-aan bakhtiga isaga cunayn ilaan waa dulmi falid iyo waxa weeyaan gardarro weeyaan iyadoo nafiba kuu qaban haddaad bakhtiga iska bannaysato waxaa kaloo soo gelaysa khayra baaqin xadgudubkii imaam muslimiinta u talinaya qofka ku baxay baaqibaa kaana la yidhaha waa baqyi alkhuruuju cala alimaami almuslim oo u bannaanaan maayo hadduu bannaankaa ugu baxo isagoo ku baxaya xaakimkii muslimiinta u talinayey rukhsada meytada ee loo banneeyey qofka naftu qabato isagu rukhsadaasi uma taallo waayo dulmi buu ku bannaan baxay oo bannaanka ugu baxaye dee qof waxa weeyaan taaco iyo wanaag u baxay ma aha sidoo kale dee xadgudub iyo safar macsiyo iyo dad inuu dilo iyo inuu wax dhaco hadduu u baxayna u bannaanaan mayso marka intaba waxay soo gelaysaa khayra baaqin isagoon daalim gardaroonaya oo dulmi falaya aan ahayn hadduu yahay daalim dembi iyo dulmi u banbaxay ruksadaasi u bannaanaan mayso waayo ruksadan waxaa ku tamatuci kara uun dee qofka daayicee toosan een dembi u banbixin walaa caadin aan xadgudbayno qadarkii loo banneeyey waa inaanu ka tallaabsanayn oo waxaa la yidhaha biqadri saddi ramaq inta nafta uu ku qabanayo ayay uga bannaan tahay bakhtiga inuu ka cuno laakiin hadduu bakhtigiiba iska bannaysuu iska dharguusahay ka qaato dee waxay noqonaysaa qof wixii isaga luga fidsaday daruuro way dhaafaysaa waayo addaruuratu tuqadaru biqadariha qadarkeedaa lagu qadaraa oo lama dhaafiyo marka addaruuratu tubixu lmaxduuraat walaakinaha tuqadaru biqadariha waa inaanu xadkeeda dhaafin markaa faman idura qofka loo dhibaato geliyo bakhtigaa xaaraanta ah ee nafi u qabato hayra baaqin isagoon gardaroonayn oon dulmi falayn walaa caadin oo aan xadgudbayn fa ina allaha alla kafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariisto oo yacni waa ka dhaafayaa cunidaa uu bakhtiga cunayo waanu ugu naxariisanayaa bannaynta alla u banneeyey wuxuu markii hore u diiday alla waxau ihi walaa taquuluu ha odhannina limaa tasifu alsinatukum lkadiba laamtu waa laamu tacliil maaduna waa masteriyo tasifuna markaa master wasfiga baa laga keenayaa marka dhowr siyood baa loo laqbayn karaa laakiin tan uu jalaaludiinkuna uu maray jalaaludiin asuyuuti na uu maray jalaaleynka uguna sahlan ayaynu maraynaa macnuhuna si fiican uu waadix ugu noqonayo laamtana waa laamu tacliil marka macnuhu waxa uu noqonayaa walaa taquuluu ha odhannina limaa tasifu alsinatukum ay liwasfi alsinatikum carabadiinu sheegidday sheegayaan darteed ha u odhannina alkadiba been ay sheegayaan waayo wasfigu sida jamalkuba uu tilmaamayo waa bimacna dikri oo macnaa tasifu ay tadkuru weeyaan waa dikri waa sheegis marka walaa taquuluu ha odhannina لما تصف ألسنتكم الكذب أي لأجل وصف ألسنتكم carabadiinnu sheegistay sheegayaan darteed ha u odhannina alkadiba beenta ay sheegayaan sheegistaa carabadiinnu ay beenta sheegayaan darteed ha u odhannina maxay haadaakani xalaalun xalaal weeyi wa haadaakanna xaraamun xaaraam weeyi marka maquululqowlka maquulka laynoo diidaya in la yidhaahdo waa haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun sidaa ha iska odhannina idinkoo raacaya beenta carabadiinnu ay tilmaamayaan uun oo daliil kale aanu cuskanay ha u odhannina sidaa litaftaruu si aa ugu been abuurataan si aad ugu abuurataan cala allaahi alle korkiisa alkadiba been si aad ugu abuurataan waayo ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuurta cala allaahi alle korkiisa alkadiba beentu laa yuflixuuna ma liibaanaan oo guul ma gaadhaan macnuhu markaa waxa weeye waxaan alla xarimin ama aanu xalaalayn adoo been sheegaya ha iska odhan haadaa xalaal wa haadaa xaraam waxaana culimmadu yidhaahdeen ina taxriima alxalaali ka taxliili lxaraami xalaasha in la xarimo oo wax rabbi uu xalaaleeye waa xaaraan la yidhaah waxay la mid tahay wax rabbi xarimay waa xalaal in la yidhaah oo labaduba waa iftiraa'un cala allaahi alkadib ilaahay baa lagu been abuuranayaa in xalaal lagu yidhaah waa xaaraan ama xaaraan la yidhaah waa xalaal marka altaxliilu wataxriimu wuxuu gaar u yahay waa xukum ilaahay la gaaryaho cid kale aanay geyin suurtagalna aanay ahayn alla waxau ihi mataacun qaliilun ay lahum waxa u sugnaaday kuwaa been abuuranaya mataacun raaxo oo qaliilun yar waa intan adduunyada ay joogaane waxoogaa yar maalmo waa tamatucayaano way ku raaxaysan nolosha adduunyo maxaase uga dambeeya walahum waxa u sugnaaday aakhirana cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay muulimun xanuujiya wa cala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarinnay maa qasasnaa waxaanu kaaga soo qisoonnay calayka korkaaga nebi maxamedow min qablo hadda ka hor oo suuratul ancaam iyo bay nagu soo martay dee waxyaabihii laga xarimay nimankan waxa weeyaan ee yahuudeed markii ay dembaabeen ee dulmi faleen baa lagu ciqaabay wax markii hore xalaal ahaa in laga xarimo oo waxaa ka mid ahayd وعlى الذiina haadوu xarmna kula dii ظfuri وmin الbqr والغنم xarmna عlayhim شxuumahma إla ma xmlt ظuhuurهma أw الxawاayا أw ma اkhtalطa bcظm ذlika جزaynaahm bbaغyihim وإna laصaadiquun allah waxau yihi kuwii yahuudoobay korkooda waxaanu ka xarinay mid cidiya u saaxiiba dhammaantii oo lagu fasiray geelii iyo gorayadii lo-da iyo adhiga xaggoodana waxaanu ka xarimnay baruurtooda ilaa wixii dhabarku uu qaado ama xiidmaha iyo uurku jirta raaca ama laf waxa weeyaan ku dheehma ee laf la socda mooyaane macnaha baruurta soocee saafiga ah ee adhiga iyo lo-dana waanu ka xarimnay waxa dhabarka iyo duudka saaran ama midhicirada iyo uurku jirtaa raaca ama lafta ku dhegan mooyaane baruurtii saafiga ahaydna waa ka xarimnay ilaahay waxau idhi taa waxaanu ugu ciqaabno ugu abaal marinay dulmigay sameeyeen dartii run baananu sheeganaa oo xukumka iyagu waa xukum runa oo xaqa fa bidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaatin uxilat lahu aayaddaa kalena alla waxa uu ku caddeeyey dulmi ay yahuudi la timid dartii ayaa wax markii hore xalaal u ahaayoo wanaagsanaa looga xarimay ilaahay waxau ihi wacala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnay maa qasasnaa waxaanu kaaga soo sheekeynay calayka korkaaga nebi maxamedow min qablu hadda ka hor wamaa dalamnaahum maanaan dulmiin xaaraantinimaynta aanu ka xarinay waxyaabahaas kumaanaan dulmiin oo kamaanaan gardarrayn walaakiin ha yeeshee kaanuu iyaga ahaaday anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiyaya dulmigaa dartii baana lagaga xarimay ilaahay waxau ihi uma ina rabbaka liladiina camiluu suu innadani innadii hore ina soo martoo kale un weeyi oo innada dambe khabarkeeda madkuurkee lakafuuru raxiimun baa daalli u ah oo tusinaya innada hore khabarka maxduufka ka ee loo soo qadarayo marka macnuhu waxa uu noqonayaa uma ina rabbak dabeed rabbigaa nebi muxamedow lakafuurun waa kii u dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista uma ina rabbak dabeed rabbigaa nebi muxamedow lakafuurun waa kii u dembi dhaafaya dhee raxiimun u naxariisanaya liladiina kuwii ayuu u dembi dhaafaya u naxariisanaya kuwaasoo camiluu sameeyey assuu'a xumaanta iyo dembiga bijahaalatin jahli iyo garasho la-aanna ku sameeyey uma taabuu dabeed ka soo noqday dembigii oo ka toobad keenay min bacdi daalik xumaantaa ay jahliga ku sameeyeen dabadeed ka toobad keenay oo wa aslaxuu hagaajiyey waxay xumeeyeenna inna rabbaka rabbigaa min bacdihaa xumaantaa jahaalada ay ku sameeyeen ay ka toobad keeneen dabadeed ama min bacdihaa min bacdi tilka tawba towbadaa dabadeed lakafuurun rabbi waa kii u dembi dhaafis badan iyaga waraxiimun ee u naxariisanaya jahliga sida jamalkuba futuuxaadka uu ku tilmaamayo loogama jeedo inaanay cilmi u lahayn waxaniba inuu dembi yahay waayo haddaanay cilmiba u lahayn jaahilnimada waaba loogu cuduri lahaayoo waa loogu cudurdaari lahaa wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula oo xujada ilaa qofka lagu oogo ilaahay kuma ciqaabo addoonku waxa uu sameeyo ilaa xujadu ku ooganto cilmigeedu uu soo gaadho laakiin waxaa looga jeedaa waa jahlu caaqibati dembi lighalabati shahwa marka qofka shahwada xaaraantii ka xoog roonaato ee naftiisu ay ka qaalib noqoto waxa uu ka jaahil noqonayaa cidhib xumada ka dhalanaysa dembiga uu ku dhacayo oo ruuxu isma oga waa qof sikhraansan oo kale kol haddii shahwadu ka qaalib noqoto marka dambuu qoomamaynaya ee cilmiga iyo caqligu usoo noqdo laakiin xaaladda uu dembiga ku jiro jahli wuxuu kaga sugmay cidhib xumada ka dhalanaysa waxa uu samaynayo walidaalika ayaa salafku waxay odhan jireen kullu man casa allaha jaahil cid kastoo alla caasidaa xaaladday rabbi caasiyayso waa jaahil waayo markaa hadduu garanayo cadamada iyo cabsida alle kumuu dhiiradeen wuxuu ku dhacay marka laxdadaas jahli baa uu ku sugan yahay laakiin marka dambe ayuu ka qoomamoonayaa marka caqligii iyo cilmigii usoo noqdo ilaahay waxau ihi ina ibraahiima nebi ibraahim kaana waxau ahaaday ummatan ay imaaman yuqtadaa bih horey noo soo martay afar macno in inta badan loo adeegsado macaanida afartayna hore usoo tilmaanay waxaa ka mida dee bimacna alimaam aladii yuqtadaa bih imaamka hormoodka ee hogaanka ah ee lagu daydo ummatan waa la yidhaa alla waxau ihi markaa ina ibraahiima nebi ibraahim kaana waxau ahaaday huwa nebi ibraahim ummatan ay imaama imaam hormoodoo diinta lagaga dayduu ahaaday ilaah baana u ballan qaaday imaamnimadaasoo imaam ka yeelay oo ilaahay waa kii ku yidhi innii jaaciluka linnaasi imaama marka inna ibraahiima nebi ibraahim kaana waxau ahaaday huwa ibraahim ummatan ay imaaman yuqtadaa bih hoggaan lagu daydo ayuu ahaaday oo hanuunka lagaga daydo imaamkaasoo qaanitan ateecaya lilaah ilaahay ateecaya imaamkaasoo xaniifan ka soo baydhaya baatilka iyo shirkiga iyo diimaha qaldan oo xaqa iyo towxiidka usoo baydhaya walam yakun man u ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya kama mid noqon maa kaana walam yakun weligii kama mid noqon shaakiran waxay ibraahim uu imaam lagu dayda noqday shaakiran xaal uu yahay rabbigii mid uga mahadnaqaya liancumih nicmooyinka rabbigii ku galladaystay ijtabaahu ilaahay waa doortay ibraahiim wa hadaahu waxaanuu ku hanuuniyey ilaa siraatin jidjidka oo mustaqiimin toosan wa aataynaahu waxaanu siinay baa alla yihi ibraahiim fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaanu ku siinay xasanatan wanaag carab wanaag oo ummadaha iyo diimaha iyo milalka oo dhan qolo walba way ku abtirsanaysaayoo waxay odhanaysaa millatu ibraahim baanu haysannaa ciddii daniba ma jirto waayo waxaa loo aqbalay hadalkuu hore rabbigii u weydiistay ibraahime uu yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriina ilaahw ummadaha dambe dhexdooda carab wanaagsan oo runa ii yeel ummad waliba ibraahim way ammaanaysaa una waxay odhanaysaa miladiisii baanu haysannaa taasaa loo aqbalay waxaa kaloo xasanada adduunyadu noqonaysaa adduriyatu tayiba alambiyaa markuu qoomkiisii ka soo hijrooday waxa weeyaan ciraaq intuu ka soo haajiray shaam u yimid ilaahay wuxuu ugu bedelay aabbihii iyo ehelkiisii uu ilaahay dartii uga soo durkay in ubadkii ka tafiirmay ambiyo looga yeelay oo ubadkiisii iyo awlaaddiisii ay ambiyo noqdeen oo ilaa nebi maxamed laga soo gaadhayo wax alla wixii nebi la soo diraya ay ku abtirsanayaan ibraahim oo ay marayaan oo abul ambiyaa u yahay ilaahay waxau ihi wa aataynaahu waxaanu siinay ibraahim fi dunyaa adduunyada waxaanu ku siinay xasanatan wanaag wa inahu ibraahim fi laakhirati aakhire dhexdeedana la min asaalixiina kuwa wanaagsan ee maqaamaadka sare ku sugan ayuu ka mid ahaaday jamalku wuxuu odhanayaa marka uu sharxayo aayadda ina ibraahiima kaana ummah wainamaa sumiya ibraahiimu ummatan liannahu ijtamaca fiihi min sifaati alkamaali wa sifaati alkhayri waalakhlaaqi alxamiidati ma jtamaca fii ummah waxaa loo yidhi ibraahim waa ummad imaam waayo waxau yidhi waxa ku kulmay tilmaamihii kamaalka iyo dhammaystiranka iyo khayrka iyo dhaqamadii wanaagsanaa ummad dhan wixii ku kulmay ayaa keligii alle ku kulmiyey oo macnaha wuxuu tilmaamayaa sifaadkii dee ummado dhan ku kala baahsanaa dhexdooda ayaa ilaahay biqudratihi ibraahim kusoo ururiyo tilmaamahaasuu ku koobay waa siduu shaacirkuba u lahaa laysa cala allaahi bimustankarin an yajmaca alcaalama fii waaxidin ilaahay ma ahaanin mid lagu inkiro oo lagu diido inuu caalamka mid keliya ku kulmiyo macnaha sifaadkii caalamka oo dhan ku kala tagsanaa inuu qof keliya isugu keenuu ku kulmiyo wax lagu inkiro ilaahay lagu diido oo mustaxiil ka ah maahee dee ina allaha calaa kulli shayin qadiir shaacirkuna waa kii lahaa wannaasu alfun minhum ka waaxidin wa waaxidun kalalfi in amrun cana dadku waxa uu lahaa kun ka midih midoo kaley noqonayaan kun dhan ayaa hal mid u dhigmaya waaxid keliyihiina kal alfi buu noqonayaa marka arrin dhaco hal qof ayaa kun u beegmaya oo u dhigmaya marka waxaa looga jeedaa uun sifaad fara badan oo ummadda ku kala tagsan ilaahay meel keliya waa ku kulmin karaa sidaasaa loo yidhi inna ibraahiima kaana ummatan allah waxa u ihi uma awxaynaa dabeed waxaanu u waxyoonnay ilayka adiga nebi maxamedow waxaanu kuu waxyoonnay an ittabic ay ittabic raac millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisii raac waa miladii towxiidka ee uu ibraahim ku baaqee imaamka uu ku ahaa ku toosnow xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid toosan oo baatilka ka soo leexanayo xaqa u soo leexanaya wamaa kaana maba ahaanin ay huwa ibraahiim min almushrikiina mushrikiinta mid ka mida ma ahaanin wma kaana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walaakin kaana xaniifan muslima wma kaana min almushrikiin kuwa sheeganaya kuwan dacoonaya yahuud iyo nasaara midna ka mid ma aha ee mid toosan oo hogaansan oo muwaxida ayuu ahaa ibraahim calayhi salaam allah waxau ihi inamaa jucila sabtu ay inamaa jucila fardu tacdiimi sabti maalinta sabtida weynaynteeda faralka la faral yeelay ee la waajibiyey xurmayntiiyo weynaynta maalinta sabti waajibkaa waxa uun la yeelay cala aladiina kuwii korkooda ikhtalafuu isku khilaafay fiihi yoomkaa dhexdiisa isku khilaafay wa inna rabbaka rabbigaana nebi moxamedow la yaxkumu waa kii kala xukumaya beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fiimaa shaygii baanu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi shayga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa waxaa kaloo loo soo qadaray inamaa jucila wabaalu sabti maalintaa sabtidee yahuudi xadgudubtay ee wixii loo diiday ay ku dhaceen cuquubadii ka dhalatay waxa uun la yeelay cala aladiina ikhtalafuu fiihi kuwii isku khilaafay korkooda ayaa cuquubada maalintaa ka dhalatay la yeelay waxa weeyaan nimankii yahuudeed waxa ay isku khilaafeen maalintii ay nasan lahaayeen oo qoloba ay dhinac ula kacday oo khilaafka taa waa lagu tilmaamay waxaa kaloo la yidhi waxay isugu khilaafeen maalintan sabtida maa beyna mustaxillin wa muxarim kuwa xalaashadoo ku xadgudbo wixii loo diiday sameeyey waa kuwii ugaadhsadae iyo kuwa xarimay oo xurmeeyey oo wixii loo diiday iska daayey ayay isugu khilaafeen oo dee fiihi yoomkaa loo celinaya markaa maalinka waxay isugu khilaafeen qolo xalaashatay oo wixii loo diiday ku dhacay oo ugaadhsatay oo dee cuquubo mutaystay oo la masakhay oo la bedelay abuurkoodii adduunyadaba aakhirana lagu ciqaabay iyo qolo xurmaysay oo waxa weeyaan aan maalintii ku xadgudbine iyagu iska daayey oo saddex waa kii u qaybsamay sidii suuratul acraaf ay nagu soo martayoo qolo iyagu amarkii la amray diiday oo iska ugaadhsaday oo xaaraantii u xeeladaystay oo intay dabteen axaddiina la baxay kalluunka iyo qolo yidhi war ka daaye oo rabbi wuxuu xarimay ha ku xadgudbina iyo qolo ka aamustay waa kuwii isugu khilaafay waxaa kaloo jalaaleynku uu tilmaamayaa inay isku khilaafeen nebigoodii loo diray wixii uu amray ayay nebigoodiibay isku khilaafeen amarkii uu siiyey oo cala aladiina ikhtalafuu fiihi calaa nabiyihim wahum lyahuud buu odhanaya oo umiruu an yatafaraquu lilcibaadati yowma aljumca faqaaluu laa nuriiduhu wakhtaaruu yowma asabti fashuddida calayhim fiihi waxau odhanaya jalaalaynku waxay isku khilaafeen nebigoodu amarkii uu siiyey nimankii yahuudeed oo dee waxa la amray in cibaadada ay u banbaxaan maalinta jumcada waanay diideen oo nebigoodii waa khilaafeen waxay yidhaahdeen dooni mayna jimce oo maalinta sabtiday doorteen dabeed arrinkii waa lagu cusleeyey oo maalintaa waxa laga xarimay inay ugaadhsadaan oo ugaadhii ayaa loo diidoo laga manciyey marka calaa kullin fiihida nebigoodii bay amarkiisii isku khilaafeen ama yoomkaasay isku khilaafeen labadaba waa la yidhi marka labada kii loo celiyaba nimankaas cuquubadii ka dhalatay xadgudubka maalintaa sabtida korkoodaa la yeelay oo kuwii xadgudbay baa dee cuquubo adduunye iyo mid aakhiraba la mariyey ama maalintaa sabtida in la weyneeyo waajibnimadeeda nimankaa isku khilaafay baa korkooda la yeelay yahuudeed oo waxa lagu waajibiyey maalinkaa inay weyneeyaan oonay ugaadhsan dee waanay kala qaybsameen oo qaar ku xadgudbay iyo qaar xurmeeyeba waa yeesheen alla waxau ihi innamaa jucila waxa uun la yeelay asabtu ay wabaalu sabti maalintaa sabtidee xurmeeye la yidhi xadgudubkeega cuquubadii ka dhalatay waxa la yeelay ama fardu tacdiimi sabti maalintaa sabti weynaynta la weynaynayo waajibnimadeeda waxa la yeelay cala aladiina kuwii korkooda ikhtalafuu isku khilaafay fiihi yoomkaa dhexdiisa isku khilaafay wa ina rabbak rabbigaana nebi maxamedow la yaxkumu waa kala xukumayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maa kiibuu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafo oo kuwa ku xadgudbayna dee waa cadaabayaa kuwii xurmeeyeyna wuu abaalmarinayaa abaal wanaagsan alla waxau ihi udcu ugu yeedh dadka nebi maxamedow ilaa sabiili rabbik rabbigaa jidkiisa dadka ugu yeedho bilxikma xikmad ugu yeedh iyo walmawcidati waana alxasanati wanaagsan wajaadilhum waxaanad kula doodaa bilatii dariiqadii ay biariiqati alatii dariiqadii hiya iyaduba axsanu ugu wanaagga badanna kula dood ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu isaga ayaa u ogaal badan biman axadka dalla ka luma huwa manku can sabiilihi jidkiisa ka luma wa huwa rabbi aclamu isagaa u ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna rabbi isagaa u ogaal badan ama waxaa tidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi o huwa aclamu ilaahay isagaa og biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu rabbi isagaa og bilmuhtadiina kuwa hanuunsan halkan nebiga waxaa la amrayaa dacwada uu dadka ugu baaqayo inuu ugu baaqo isagoo ku dheehan xikmad iyo wacdi wanaagsan xikmaddu waxay tahay shay walba halkiisa ku habboon in la dhigo oo halka dabacsanaanta u baahan in la dabciyo halka adayga u baahan in la adkeeyo halka dood wanaagsan u baahan si wanaagsan in loola doodo loola dacwiyo taasay xikmadu noqonaysaa asalka dacwaduna waa hadalka dabacdasan iyo raxmadda qofkii deecanaad iyo madaxadayg la yimaada iyo mukaabaro mooyaane wacdiguna waa tarkiibkii iyo tarhiibkii oo marna in jannada la jeclaysiiyo marna naarta iyo cadaabka lagu cabsigeliyo labada loo kulmiyo bayna atarkiibi waatarhiib wa bayna alkhawfi waalrajaa dood markay noqotona dariiqa ugu wanaagga badan ee ikhlaaska ku dheehan ee ruuxu aduu xoog roonow iyo aduu ka adkow iyo aduu ismuuji aan ahayn ee aan waxa weeyaan diinta alleh inay muuqato walow carabka qofka ka soo horjeedaba ha ku muuqatee alla waxau ihi wain caaqabtum haddii aad ciqaabaysaanna fa caaqibuu ciqaaba oo bimithli maa shay mid lamida ku ciqaaba kaasoo cuuqibtum laydinku ciqaabay bihi maaga haddii aad wax ciqaabaysaan oo aar gudanaysaan waxaad ku ciqaabtaan uun wixii laydiin geystay wax lamida uun ka gooya oo ha dhaafinina oo jamalku baydaawi waxa uu ka soo naqlinayaa inuu yidhi aayaddan markuu fasiraayey wa fiihi daliilun calaa anna lilmuqtasi an yumaasila aljaani walaysa lahu an yujaawiza aayadda waxaa ku sugan in waajibka qofka wax qisaasanaya ee qofkii wuxu geystay ka goosanaya waajibkiisu inuu yahay inuu la mid noqdo uun waxa uu u geysanayaa qofkan wuxu geystay intii uu u geystay laakiin inta aanu ka gudbin laa ziyaadatan walaa nuqsaan wa jazaau sayiatin sayi'atun miluha alla waxau ihi walaa in sabartum haddii aad sabirtaan oo wixii laydiin geystay aad kaba dulqaadataan oo waxba aydaan ka aargoosanna lahuwa sabirkaasi khayrun isagaa u khayr badan lisaabiriina kuwa sabraya wasbir sabir nebi maxamedow oo afxumo iyo aadinxumoba waxay kula yimaadaan u dulqaado wamaa sabruka sabirkaaguna nebi maxamedow ma ahaanin ilaa billaah ay ilaa bitawfiiqi illaahi wa macuunatih ilaahay waafajintiisa iyo kaalmadiisa mooye wax kale sabirkaagu kuma ahaanin waafajinta allo unbaad ku sabraysaa walaa taxzan ha u murugooni nebi maxamedow calayhim korkooda kuwa gaalada ee gaaloobay waxba ha ka qoomamoonin markay ku rumayn waayaan waayo adigu xilkaagii waad gudatay xaqiina waad gaadhsiisay walaa taku hana ahaanin nebi maxamedow fii dayqin cidhiidhi dhexdii mid ku sugan ha ahaanin oo mimaa yamkuruuna maadu waa mastariye ay min makrihim shirqoolkoodii iyo dhagartay dhigayaan ha ka diiqadoonin oo cidhiidhi iyo diiqad ha kaga sugnaan waayo ina allaha maca aladiina ataqow waayo ilaahay wuxuu la jiraa kuwa alla ka baqee wanaagga sameeya kol hadduu rabbi la jirana dee ilaahay baa kaaga hiilinayee waxba adigu ha damqanin oo ha diiqadoonin iska sabir ilaah baa kaa kaafin oo kaaga filaan faman ittaqa allaha fii afcaalihi axsana ilayhi fii axwaalihi ruuxa ilaahay kaga baqa wuxuu samaynayo ilaahayna wuxuu ugu samafalaa oo u wanaajiyaa xaaladaha uu marayo oo axwaasha kala duwaneed marayso ilaahay inuu ku wanaajiyo oo kuu hiiliyo oo kuu gargaaro haddaad doonto afcaashaada wanaaji oo ilaahay kaga baq axwaashaadana allaa wanaajin ilaahay waxau ihi ina allaaha alleh maca aladiina kuwii macooduu ahaaday waa maciyadii khaaska ahayd ee maciyatu nasri wata'yiid wuu u gargaarayaa oo waa guulaynayaa weeyaan muraadkiiyo macnuhu ina allaaha alleh maca aladiina kuwii la jirkoodu ahaaday ay binasri wata'yiidi oo waa u gargaarayaa kuwaasoo ittaqow allahooda ka baqay iyo waladiina kuwa hum iyaguba muxsinuuna samafalaya ee cibaadadooda wanaajinaya mucaamalada dadkana wanaajinaya wallahu aclam